gudoomiyaha golaha shaqabka haddana ah kusimaha madaxweynaha sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa cambaareeyey qaraxii shalay ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad qaraxa waxaa geysta qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa waxaana ku geeriyooday ku dhowaa shan iyo labaatan askari waxaana dhaawac soo gaara toddobaatan kale waxaan ambaalaynaynaa falkii fuulinimada lahaa naxariis darada ahaa diinla-awada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda soomaaliyeed u shaqaynahayay xuriyadoodii noloshooda sharaftooda difaacayay in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaago ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatayay aada iyo aad baan u ambaaraynaynaa waana ka xunnahay guddoomiyaha aadan madoobe ayaa su-aal ka keenay siday ugu suuro gashay qofka isqarxiya inuu gudaha u galay halkay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalkay ku jira safka dheer gudaha kuliyadda jaalasiyaad waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay rigaas lagu baabi'iyey lagu qarxiyey meel meel iska imaan kara ma aha meel caadiya ma aha rigaan inay naftood u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen dadkoodii dalkood u dhintaan dhiigood u xuraan diyaar ay u ahaayeen haddii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda soomaaliyeed allah u naxariis unbay dhihi lahayd yacni wax niiduma kama qabi lahayn ayagana waabu diyaar inay u shahiidaan u dhintaan ummadoodii iyo dalkoodii dadkoodii laakiin in ayagoo xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaara lasoo darooqay ee waxba ogeyn soo dhexgalo oo la halaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata oo maaragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalahayo aada u sharaf badan waa ku jiraan xaqiigid waa ogahay laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga ka jira arrintaas wax loo dulqaadan karana ma aha yacni ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin dad oo maaragtay hataa soo darsadeen yani argagixisada soo darsatay ayaa kusoo dhexgali karaa laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano qof intuu iska soo dhexgalo isqarxiyo arrintaas shaki weyn ay abuurtay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa fara saraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris deg deg a oo la xiriirta siduu ku dhaca qaraxan khasaaraha badan geystay kaasoo maalintii shalay ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad xilli ciidamo ka tirsan afariyo tobanka oktoobar uu isku qarxiyo qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoog in lagu sameeyo dembiilayaasha isku dhex qarinayo ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududaynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladdan lasoo hortaago wax la ogolaan kara ma aha in maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelihii ammaankaha xaradooda dhexdooda waxaas ama lasoo dhexgalaan wax la aqbali kara ma aha waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaan ku celinayaa jawaab lagu qanci karo inay ka soo baxdo meeshaas intaasaan rabaa inaan yidhaahdo waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad taasna oo fadhiina cabdulqaadir okey v o a muqdisho